waa hagaag dhegaystayaal sidaad la socotaan maalmihii lasoo dhaafay xiisado dagaal iyo colaado ayaa laga soo sheegayay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaana deegaanada gelinsoor iyo dhabbad halkaas oo la sheegay inay isku hayeen laba beelood oo beel ka mid ah uu taageero u fidiyey maamulka galmudug ee ka arrimiya deegaanadaas iyadoo laga duulayo arrimahaas ayaa waxaa warqabadka gada times ee muqdisho la soo xiriiray mid ka mid ah dadka deegaanka oo lagu magacaabo maxamed axmed khadka taleefanka ee dhabbad ayuu hadda toos ugu jiraa maxamed soo dhowow
walalle aad baan u dhowahay
ugu horeyn bal waxaan rabna inaan ku weydiino sababta aad ula soo xiriirteen shabakada wararka gada times
walalle sababta aan ula soo xiriirnay aan xiriirka ula soo samaynay shabakada waxaa ka mid ah arrimo aad iyo aada u xiisale ayaa deegaankii ka jira hadday tahay galnisoor iyo dabad dadkii wada deganaa oo lagu hurinayo colaad iyo in hadda mataqaanaa laga arrimo xiisad colaadeed laga samaynayo taasoo aanu ku eedaynayno dadka madaxda ka ah maamulka galmudug oo aanu anaku ahayn dad micnaha markiisu horeba ku qanacsanaa maamulkaas de sida lagu sameeyeyna dee ay iska ogyihiinba dadkoo dhanba oo ah maamul aan markiisi horeba loo dhamayn taladiisa waxyaalahaas marka dagaaladaas iyo barakicin deegaanka ay ku wadaan dadka halkaas kasoo jeeda oo mar walbaba mataqaanaa ciidamada hor leh oo darayska loo soo gelinahayo iyo gaadiidka lasoo dhoobahayo xabta u dhexeeyo dadkaas meesha ay wada degi jireen magaran waa gartay maxamedow waxaan ognahay in deegaanadaas ay colaado iyo ka jireen dhibaatooyin badan oo ku salaysan arrimaha qabiilka marka xaggee maamulka galmudug eedeymaha ka soo galay marka bacdamaa arintu ay ahayd mid laba qabiil u dhexaysa
walalle horta arrimihii hore u jiray qabiilka iyo colaadii soo dabajisanaysay waxaaba kaga sii darayba dadku isagoo dad soomaaliya ah dad islaama ah oo haddana hawshaas ay iska suushay waxaa dib u soo celiyey maamulkan galmudug oo haddee markiisi horeba dadku aysan raalli ka ahayn sidii lagu dhisay dadka matalahayana aysan matalinba bulshada inay madax u noqdaan ama mataqaanaa bulshada ay matalaan taasoo aan la samayn waxa la yidhaahdo dib u heshiisiin dadkaas soomaaliya marka ay burburday waxaa dhacay dhibaato aada u weyn dagaal qabiil qabaa'ila ah oo ahliya ayaa dhacay ilaa iyo soddon sano ayay burbur ahayd meel walbo namaam iyo maamul loo samaynayo waxaa ah in micnaha marka ugu horeysa la sameeyo in dadkii dib u heshiisiin la dhex dhigo in dadkii waxay kala tabanahayaan la kala guro in deegaamadii iyo hantidii la kala hayay iyo barnaamijkaas inuu furfurmo dowlad baa la dhisay sida aad og tahay maamulka galmudug waxyaalaha badan oo aan ku eedaynayno aan uga soo horjeedno waxaa ka mid ah maamulka galmudug wuxuu sameeyey markii ugu horreysay cabdikariim wuxuu dhisay maamulkii degmada galinsoor maamulka degmada galinsoor dad baa lahaa dad baa deganaa walow ay wax ka deganaayeen laakiin boqolkiiba sagaashan dadka degan waxay ahaayeen dadka kasoo jeeda dabad muusan samayn waxa la yidhahda ama maamulkaasi kuwa istaagin habkii loo baahnaa inuu marka ugu horeysa wajaho dibheshiisiinta dadkaas kadibna maamulkii degmadaas laga dhisahayay igumuusan yeelin wax mumaarana kamuusan siin maamulkaas marka waxyaalahaan ku dhaliilayno aan ku eedaynayno waxyaalahaasa ka mid a haddana wayba kasoo gudubtay taas waxaa la wadaa in colaad iyo dhibaato iyo barakicin xilligaan aadka u daran ee jiidaalka ah oo aadka mataqaanaa deegaanku uga jiraan waxyaalaha mataqaanaa dhibaatada jidaalku leeyahay iyo abaaruhu iyo xilligaan kurun in colaad horle iyo dadkii lagu dhex abuuro oo dadkii wax aanan jirin lagu mataqaanaa lagu maran habaabiyo oo dadkii wada deganaa ee intaasu dhibaatada soo dhex maraysay haddeertaan colaad iyo lagu huriyo wax aan munaasabkooda ahayn dadkaas madaxda sheeganhayana ay ka dambeeyaan arrinkaas waa tahay maxamed iminka dhabbad baad igala hadlaysaa dhabbad yaa maamula yaa ka arimiya iminka dhabad oo maamulkeeda gacanta ku haya maamulka galmudug bay hoos tagtayoo mas-uuliyiin galmudug hoos tagaa maamula ma maamul ka madax banaanoo dadka deegaanka ay dhisteen baa yaa ka arimiya dhabad yaa xukuma hadda
walaal dhabad maamulka u dhisan waxa weeye maamulka dadka degan ay ku kalsoon yihiin oo iyagu ay dhisteen kala dambayntooda iyo nidaamkooda waana maamulka ay wax kula qaybsadaan dowladda dhexe ee soomaaliya ee federaalka ah waa ma garanaysaa maamulku hadda maamullo badan ayaa arringa ka jira kana socda gobolada dhexe ad ogtahay sida ad ogtihiin ayaabahan dambe maamullo badan baa isbedbedelhayay maamuladaasoo dee ku kala qaybsan yihiin dadku fikradooda iyo afkaartooda marka hadda maamulka u arrimiya waa dadka deegaanka iskale iyagaa maamulkooda iyo nidaamkooda iyo amnigooda iyo kala dambayntoodaba intaba ayagaaba gacanta ku haya ma garan
maxamed waxaa nagu maqaalo ah in dhabad ay soo gaareen wafdi wasiiraha oo ka tirsan galmudug oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug oo deegaankaas ka soo jeeda iyo wasiirka warfaafinta ee masagawa marka wafdigaas ma la kulanteen haddaad la kulanteense maxaa istirahdeen
walaal waftiga sheegaysid meeluu ka socda iyo meeluu ka so uuse ka socon ba anna ku garan mayno waftiguna nimanka aad sheegaysid ma matalaan bulshada ku nool halkaan mada aan na taageersanin baan ku leenaha maamulkaas baan kasoo horjeednaa sideedana soomaali waxay ku mahmaadaa hal booliya irig irig halaala ma dhasho maamul marka ugu horeysana aan wax kalsooniya shacbiga deegaanka ku nool uusan u haynin wasiir baa yimid iyo nin la iska magacaabay iyo nin iska ordahayay iyo nin micnaha mataqaanaa masiirka ummadda aan matali jirinba in aad tiraahdo micnaha way yimaadeen hadday yimaadeenna cid la kulantay iyo cid micnaha mataqaanaa arrintooda ay kala hadleen ma jiraan marka waa yimaadeen waana iska laabteen miya dhabad maysan imaan nimankaasu ma garan
waa tahay dhabad ma iman ayaa tiri waa tahay mudane marka waxaa jirtoo kale in maamul galgaduud sare la yiraahdo dhismihiisa uu ka socday maalmihii lasoo dhaafay degmada cabudwaaq reer dhabad ahaan sidee u aragtaan dhismaha maamulkaas
walaal maamulkaas waanu la soconay sideedana mamulladu way iska tira badan yihiin goboladan iyo deegaamadan ka soo baxay maamulkaas laftigiisa dad baa ku jira oo wax ka dhifay laakiin annaku haddii aan nahay dadka meeshan dad iyo cabudaaq degan dowladdii hore soomaaliya federaalka ahayd ee maamulkii ay dhistay iyo guddoomiyihii ay samaysay unbaa weli noo taagan de wixii xalaala oo maamul xalaala oo dee dadku ku qanacsan yahayna isagaa dantiisa yaqaana u aadahaya marka waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo dhammaan dadka ay usayso arrimaha soomaaliya ka jira colaadda halkaas laga horinahayo dadka dhabad iskala waa dadkii galnisoor iska lahaa waa dadkii inta galnisoor iyo dhabad udhexaysa iyo inta cadaado iyo dhabad udhexaysa dadkii iska lahaa weye waxaan maalmahaan oo dhan ka maqlaynay idaacadaha iyadoo dadka waxa aan jirin lagu faafinahayo idaacadaha oo websaydyada laga hadlayo taasoo ah in lagu doodayo deegaan baa nalaga soo baragamiyey deegaan baa nalaga soo tifay dadka etoobiyana waa degaa soomaaliyana waa degaa dhinaca laga hadlahayo etoobiya xuduudeeda ayada iskale dadka shacbiga etoobiyana ayada ayaa taqaana dadka deegaanka etoobiya ku xadgudba oo xuduudeeda ku xadgudba oo hubka iyo mataqaanaa dhulballaarsiga dadka ka soo jeeda deegaanadan hadda aan sheegayo sida cadaado iyo meesha la yidhaahdo qobiyo dadka ka soo jeeda oo xuduudka dallaabi korkeeda dadka ku leynaya ku baabiinaya dowladda etoobiya inay jawaab cad ka bixiso oo saacato deegaankeeda iyo dadka etoobiyaanka muwaadiniinta ah oo deegaankeeda iyo xuduudooda iyadoo ayadaa mas-uulka ah dadkaasna waxay dadka iyo beesha caalamkaba mar walba ugu baaqahayaan in dad lasoo barakeliyey dadkii aan etoobiyaan ahayn aan xuduudda etoobiya dadka dega aan ahayn haddee uma laha in micnaha uu ka xadgudbo xadoodka etoobiya iyo dadka shibilkaah oo shacabka etoobiya madara
waa tahay maxamed adigoo aada u mahadsan waxaad ka warantaa bal deegaanka waxaa leeyahay maalmihii lasoo dhaafay isuhub urursi iyo xiisado dagaal baa ka oogna arrimahaas xaggey marayaan wax odayaal dhaqameedya iyo wax cuqaalahoo deminta xiisadahaas isku hawlaysa ma jiraan
walal howlahaas dagaha iyaga ayay kusoo dhacayeen xaqiiqo badanna waa loo hayaa in ugaruus iyo xiisada colaadeed deegaanka lagu abaabulahayo oo dadkii deegaankaas deganaa xoolo dhaqatada ahaa ay barakac lagu samaynayo waktigaan xun oo jiidaalka ah ayadoo hawshaas aanu ku eedeynayno dadka maamulka aanu ku eedeynayno uguna baaqayno dhammaan dadka degan meelahaas nabaddu inay nabaddu waxaa la yidhi ayadu kuma noole adigaa ku nool in nabadda laga shaqeeyo derisnimada in laga shaqeeyo islaamnimada in laga shaqeeyo in maanta soomaaliya cid cid saadiinka dhacana cid cid mataqaanaa afduubi ka dhow fikirkooda iyo rabitaankooda bedeli kadha inaysan jirin cid walba iyo deegaan walbana iyo fikirkiisa iyo rabitaankiisa uu xor u yahay in dadkan marka ugu horeysa wixii heshiisiina wixii nabadayna anaku diyaar baan u nahay waana soo dhaweyneynaa wixii wada hadalana waan soo dhaweyneynaa laakiin colaadu waxay taqa waa la yaqaanaa soddon sano ayaa soomaaliya dagaal ay ku jidhay dad badan baa ku baaba-ay dad badan baa ku barakacay dadka hadda deegaankii dadkaanu deganaa degan oo haysta oo daraagihii dadku lahaayeen cadda hayd xelashii guryihii isnaana degan oo xaqdarrada iyo dulmiga hadda u raba inay deegaano hor leh kusoo duuraan oo ay weerar kusoo qaadaan kolley waxay kala kulmay leeyihiin waxaan ugu baaqaynaa mar walba nabadda waa soo dhaweyneynaa mar walba waxaan ugu baaqaynaa soomaaliya oo dhan aan ogeysiinayna beesha caalamkan aan ogeysiinayna dowladda federaalkan aan ogeysiinayna hubka lagu soo burahayo meesha la yidhaahdo abdikeyn oo u qaybinhayo beelihiisa kuna soo duurhayo dadka degan deegaanada dalguduudeed waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka arrimahaas ay qusayso inay fiiro gaara u sameeyaan meesha caalamkuna ay fiiro gaara u samayso loona soo gurmado dadka meeshaas degan sidii lagu dhex dhexaadin lahaa iyo sidii lagu dhex geli lahaana hawsheeda dowladda soomaaliya ay u istaagto iyo dadka ay qusaysiya maamul goboleedyada ku xeeran waxaan ugu baaqayaa meesha abaaraha ka jira dad badan baa lasoo darakiciyey dadkaas sidii loogu gurman lahaa laftigooda waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka iyo dhammaan inta ay qusayso hay-adaha gargaarka
hagaag maxamed adoo aada u mahadsan ugu dambeyntii bal dadka ku dhagaysanaya deegaankaad igala hadlaysa kasoo jeeda maxaad ugu baaqaysa
waxaan ugu baaqi lahaa dhammaan dadka dhegaysanaya oo deegaanka aan kasoo jeedo in loo gurmado dadka abaaraha iyo colaadaha lagu harqiyey in dadka loo gurmado xilli kululoo jiidaal ayaa lagu jiraa inna dadkii tacaawino lagana shaqeeyo nabadda iyo sidii dadkaas loo kala dhexdhexaadin lahaa sababtoo ah xaggana waa dad islaam oo soomaaliya halkaana waa dad islaam oo soomaaliya mar walbana waxaa wanaagsan dadka hogaaminahaya dadka inay dadka u dhimriyaan oo dadka nabadooda ay ka shaqeeyaan sababtoo ah xageebaad u talinaysaa xageebaadsa mataqaana ka talinaysaa haddii si aad u talinaysana aad gurtid si kaloo beledka la ahaana aad mataqaana gurtid waxaan ugu baaqaynaa inay waxaas ka waantoomaan waxaan ugu baaqaynaa dadka kale ehelka soomaaliyeed in ay nabadda qaataan nabaddu wax wanaagsan weeye maantay soomaaliya waa aragtaan oo dhibaatada iyo burburka iyo baabaa soo gaaray waxa gaarsiiyey waa dagaal qabiil dagaal qabiilna wax faa-idaa uu leeyahay inuusan jirin waa laogayaa cid cid baabiiso iyo cid cid maantay ka adag ma jirto waxaa loo baahan yahay in nabadda la wada qaato waxaan ugu baaqayna dhammaan dadkoo dhan nabadda inay qaataan kana shaqeeyaan
maxamed axmed oo ku sugan deegaanka dhabad ee waqooyiga gobolka galgaduud ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal waxauna ka waramayey colaado iyo dagaalo la sheegay in ay kasoo cusboonaadeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaana galinsoor iyo dhabad maxamed aad baad u mahadsan tahay waana kaaga mahad celinaynaa waraysiga iyo wakhtiga qaaliga ee aada ina siisa
aad baad umahadsan tahay dhamaan iyo saxaafadaba waan salaamaya aada umahadsanta